أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa go'doon ku soo rogay magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee bamako howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kataabila khabaari ayaa baahisay qaybtii afraad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe xilli uu isa soo tirayo qulqulka toobadkeenyaasha ee soo gaaraya wilaayaadka wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa farbiyooda weyn ee ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada karsoomo ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay labayo tobanka dulqacda ah kun afar boqol toddobiyo afartanka qodobadii warka doornimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa goodoon ku soo rogay magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee bamako haddaba wararkii ugu dambeeyey ee umuurtaasi ku saabsan waxaa warbixintan ka diyaariyey walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare afhayeenka jamaacada nusrat alislaam walmuslimiin abuu xudeyfa al bambaari sidoo kalena ku magac dheer bina diyaara ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerarada ay mujaahidiintu ku qaadeen talisyada waaweyn ee maamulka riddada maali bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu soo saaray kuna baxayey luuqadda maxalliga ayuu ku shaaciyey go-doomin ballaaran oo mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay ku soo rogeen magaalada bomaako ee caasimadda waddanka maali weeraradii dhowaan mujaahidiintu ka fuliyeen caasimadda islamarkaana kula wareegeen magaalooyin waaweyn oo dalka ah ayuu afhayeen ku sheegay inay qayb ka yihiin howlgallo milatari oo socon doona isagoo go-doominta bomaako ku tilmaamay istaraatiijiyad xididada loogu siibayo xukuumadda riddada maali abuu xudeyfa intii uu war-saxaafadeedkiisan ku guda jiray waxa uu baaq u diray dadka muslimiinta ah ee ku nool caasimadda bomaako waxa uu carabka ku adkeeyey in shacabku ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah islamarkaana ay ka fogaadaan xarumaha cadowga si aysan ula kulmin halis amni wax yar kadib markii bayaankan uu soo baxay dowladda saliibiyadda maraykanka oo aada u walaacsan ayaa soo saartay digniin culus oo ku wajahan muwaadiniinteeda amerikaanka ee ku sugan waddankaasi maali gaar ahaan caasimadda wad gaar ahaan caasimadda bomaako safaaradda maraykanka ee waddanka maali ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda xiriirka bulshada waxay ku shaacisay inay ka war heshay warbixinno ku saabsan howlgallo ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin damacsan yihiin inay ka fuliyaan gudaha caasimadda waddankaasi dhaqdhaqaaqyo gobol xaar u ah howlgalladaasi ayuu maraykan ku sheegay inay ka socdaan gudaha bomaako isagoo ugu baaqay muwaadiniintiisa ku sugan waddankaasi gaar ahaan caasimadda inay guryahooda ku nagaadaan safar kasta oo aan daruuri ahayna ay ka fogaadaan si kastaba ha ahaatee waxaa socda dhaqdhaqaaqyo ay maleeshiyaadka riddada maali ka wadaan deegaanada qaar kuwaasoo isku diyaarinaya sidii ay u bannayn lahaayeen aaggaasi ka hor inta aanu soo gaarin gulufka mujaahidiinta waad mahadsantahay caliyare howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maxamed muuse oo ahaa sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa gobolka banaadir ee lagu dhaawacay howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dharkanley ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo dhaawiciisuna la sheegayo inuu yahay midna garaaba ah baay laba qarax oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa mid ka mid ah lagu beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada halka mid kalena lagu beegsaday maleeshiyad lugaha dhanka kale wilaayada hiiraan qarax ay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay isbaaro maleeshiyaadka ku sugnaayeen waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah kataabila khabaari ayaa baahisay qaybtii afraad oo muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah sida warbixintan ku eegayo yaasir maxmed
muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya ayaa ah qaybta afaraad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada baraawe ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose guddigii abaaraha ee xarakatu shabaal mujaahidiin soo dirsatay gaar ahaan nuquubadii gobolka shabeellada hoose oo ay ka mid yihiin guddiga ayaan nahay maalmahan oo dhan waxaan wadnay biyo dhaamis iyo badar qaybin ay noo soo xil saartay xarakatu shabaal mujaahidiin gaar ahaan wilaayadeedii shabeellada hoose oo u diyaargarooday ummaddeeda inay samaad ka bixiso muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya suldaan maxamed cabdulqaadir oo ah suldaanka beesha tuni qaybna ka ah xubnaha u xil saaran guddiga gurmadka abaaraha ee shabeellada hoose waxa uuna ka warbixinayaa gurmadka la gaarsiiyey deegaanadaasi
waxaan taagannahay tuulada gaduudi oo hoos tagta degmada baraawe waxaan u joognaa in aan dadkii abaarta saamaysay raashin aan u qaybinno raashinkaas oo ka kooban haaf bura haaf bariisa haaf sokora laba kiilo timira iyo laba saddexloo saliida raashinkaas waxaa ka faa'iidaysanaya laba boqol iyo konton qoys ayaa ka faa'iidaysanaysa usugeyn raashinka la bixiyey waa kun iyo laba boqol iyo afartan qoys farikama qodna faanoole dadka baahidoodana intaan ma kaafinayso guddiga gurmadka abaaraha xarakatu shabaal mujaahidiin weli wuu wadaa maalin walba meel unbaa laga sii dhiibi doonaa biyo dhaamintiina way socotaa walaayaadkao dhan ay ka socotaa maadaama waddanka abaarta ay saamaysay meelo badana biyo dhaamin ka socota oo degmadan baraaw ay ka mid tahay barnaamijkaasna guddiga gurmudka abaaraha ee xarakatu shabaal mujaahidiin wuxuu qaatay inuu dadkiisa samato bixiyo haddii ilaaha yidhaahdo ilaa aaran laga gaaro raashin bixinta iyo biyo qaybintaba waa socon doontaa biidn illaahi albaari waxaan halkan baaq uga dirayaa dadka muxsiniinta walaalaha ah ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan walaalihiinna maanta gacan ay idinka baahan yihiin gacantiin inay soo gaartay u baahan yihiin waa u jeedaan sida nadiifkaa loo bixinaayo wixii aad soo dhiibteen guddiga gurmadka abaaraha ku soo hagaajiya gacan aamin ah ay idiin soo gashay dadkana sidaanaa loo gaarsiin doonaa insha allah sidoo kale waxaa muuqaalka ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta iyagoona ka warbixinaya deeqda uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo baahida ay u qabeen bismilah magay waa abdulqaadir sayid cali deegaanka guduudiyaan joogaa waxaa qaadanay raashin oo sankor iyo bariis iskugu jiro iyo saliid waan kusoo dhaweynaya walaayada islaamka oo shabeellaha hoos aan ku mahadsantahay inay ilaahay kor ka dhigo bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu caleyhi wasalam anigu waa maxamed xasan maxamed oo ka imaada kuwii barro waxaan joognaa laanta guduudiye maanta meeshan waxaa lagu dhiibay raashin oo na soo gaarsiiya guddiga abaaraha ka kooban bariis sokor saliid tamir mujaahidiinta aad bay umahadsanyihin gaalada ilaahay ajibiy muslimiintana ciziyo sharaf allah ugu yeero walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina alnaas waxaan joognaa maanta ilowkaaliy anagoo joogna guddiga abaaraha na soo gaaray waxay noo keeneen bariis sokor bur saliid walaayada islaamkana kor allah ka dhigay gaaladan allah jabiyo alxamdulilah ilaahay falaakaas meenana siisay raashow wilaayada islaamkana siistay waa soo mahadnaqna alxamdulilah alxamdulilah tuma alxamdulilah wilaayada islaamka kor allah gaala gaalada allah jabas gaalkii gaala jaraanka wadi ilaahay jabas muslimiin gacantoo kor allah gaala alxamdulilah kama alxamdulilah muuqaalkan waxaa ka horreeyey qaybo hore oo lagu soo bandhigay gurmad isugu jira raashin qaybin iyo biyo dhaamin taas oo guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta uu gaarsiiyey dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka dalka mahadsanid yaasir askar toobad kenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada shabeellada dhexe xilli uu isa soo tirayo qulqulka maleeshiyaadka toobadkeenka ee soo gaaray wilaayaadka islaamiga ah faysal mahad soomaali ayaa warbixin ka diyaariyay umuurtaasi askarigan toobadkeenka ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray gudaha dalka itoobiya waxa uu muddo ka howlgelayay magaalada caasimadda ee muqdisho ugu dambaynna waxa uu ka toobad keenay falkaasi gaalnimada ah markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus waxa uu ka warbixiyey xilliyadii kala duwanaa ee cadowga uu la shaqaynayay iyo iminka waxa ku soo beegay inuu ka soo goosto safkaasi magacaygu waa cali cilmi weliye caasiye mudbuurime oo degmada mahadaan ootag waxaa kusoo tababartay dalka etoobiya sanadka laba kun labaatan iyo saddex bishii koowaad muqdisho joogay lix bilooda meesha gula soo dhacday kadib waa lixdii biloodaa dhamaystay kadib waa tegey waana kasoo waa kasoo tegey haa qoriga waa kasoo qaatay laakiininta meelaha biyo cuna waxaan joogaa fiidow wax dhibaato la kulmay male meeshaasaan joogaa waali soo dhowey
maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ayaa askar toobadkeena oo ka soo goostay safka murtadiinta loogu soo bandhigay deegaano ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe waxaa ugu dambeeyey saddex askari oo taa'ibiin ah oo lagu soo bandhigay deegaanka warciise ee degmada raagaceelle waxaa soo badanaya qulqulka askarta taa'ibiinta ah ee siyaabaha kala duwan uga soo baxsanaya murtadiinta ku sugan qaar ka mid a gobollada soomaaliya kuwaasoo isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah
wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa farbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kamsooma ee wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa ku tuntuunsanaya warbixinta warkan wilaayada jubbada hoose ayaa fartan ka bixisay webiga jubba halka uu ka maro deegaanka makalaangow ee duleedka degmada kamsuuma si dadka muslimiinta ah ay beeraha ugu waraabsadaan islamarkaana ay uga maarmaan isticmaalka matoorada maadaama uu sicir barar ku yimid qiimaha lagu kala iibsado shidaalka fartan ayaa la bixiyey ugu yaraan toddoba kilomitir waxaana aan booqday iyadoo shaqadu ay bilow tahay dadka deegaanka makalaango waxay si weyn ula dhacsan yihiin bixinta fartaasi taas oo ay uga maarmi doonaan isticmaalka matooradii dhaqaalaha badan ay ku bixin jireen oo uu baaqi ku sii ahaan doono jeebkooda qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka makalaangow oo ku sugnaa goobtii ay shaqadu ka socotay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andulus bismillaah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaabihi wasaliim ajmaciin maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin farxadda mid lasoo qayaasi karo ma ah far baa walaayada noo qodaysaa fartaas oo munaafacaad badan leh alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan soo marnay dhibyo fara badan oo matoorar wax lagu waraabinayo maanta waxaan taagannahay matoorarka in laga maarmo fartan waxaa loogu talagalay in lagu taageero dadka aan matoorka shidan karin ee webiga aan biyo kala soo bixi karin soo maaha haa dad jireeba oo shidaal baxangadid karan sida utaqaad ani oo gale shidaal hadda may maro haddaa wixii ahay ahay hadda may maro laba dollar ku dhowi hadda dad baan awood karaana jiray wilaayada sadhadi marka farbax sida oona haddiiba biyo yar hata ku siinbaxo maasha allah wilaayadka maxadsinta ilaahay ka maxadsan yahay wilaayadka maxadsinta maanta shucuurtaana wax la koobi kara ma aha maanta saan u taagannahay maanta wilaayada islaamka iyo jubbada hoose mashruuc waxaa noogu qabsatay far ayaa noo bixisay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sanadkan si gaar ah u dhiirigelinaysa wax soo saarka beeraha waxaana fartan laga bixiyey tuulada makalaango ee imaanaysa xilli dhowaan wilaayadu ay kulan la qaadatay beeralayda gobolka si loogu dhiirageliyo sare u qaadidda tabaca beeraha gobolka markana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii saddexaad taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waxaa inoo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinaya walaalka cabdiqaadir maxamed rabaani natiijooyin wax ku ool ah iyo waxqabad la taaban karo ayay bulshooyinka ku soo kordhiyeen wilaayaadka afarta ah ee lagu soo qaaday duulaankii diinla dirirka ahaa kuwaasoo ujeedkoodu ahaa in bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadkaas laga fasaadiyo diinkooda degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa hadda ka jira horumaro la taaban karo waxaana ka mid a dhismooyinka ganacsiga oo la horumariyey iyo dabaqyo laga dhisayo magaalada markii ugu horreysay waxaan socod ku soo maray suuqa magaalada waxaana igu wehelinayay mid ka mida nabadoonnada deegaanka oo lagu magacaabo nabadoon ibraahim nuux maxamed oo ku magac dheer qooley waxaynu u dhaqaaqnay gudaha suuqa si aan u soo marno una soo ogaano horusocodka ganacsiga ee halkaas ka jira
alxamdulilah waxaa ka mid a goobaha xamlada intay socoto ilaahay subxaana watacaala noo suurtageliyey in maaragtay ay suuqa ku soo kordhaan ama magaalada ay ku soo kordhaan suuqan weyn ee al aqsa ee ka kooban intaasoo maaragtay goobood suuqaas ayaa ka mid ah meelo badan ayaa la soo kordhiya la dhihi karaa insha allahu tacaala hadda waxaan barta kaga maraynaa suuqa weyn ee al aqsa gudihiisa ee oo maaragtay magaalada ku soo kordhay bilicda magaalada waxaa ku soo kordhay waa suuqa weyn ee qudaarta macnaha bacdilaha waa qaybta kale miya waa imaanaya waa imaanaysaa wax walba ka helaya.
wax walbaa ka helaysaa macnaha waa suuqa ugu weyn ee walaayada islaamiga gobolka hiiraan ee gaar ahaan degmada buaqabla ee kusoo kordhisay intii ay xamlada socoto waxyaabaha ilaahay noo suurtageliyey waxaa ka mid ah een, xambad oo nagu socoto ayaan dhisinay hoolkan intaa la eg Ti halkan waa qol qof baa iskale macnaha markii hore banaanka ayay fadhiyeen iyo hadda siday u kala tahay farqiga u dhexeeya Een, qaybtan waa qaybtii kawaanka waa ujeedaa waxyaabaha hadda kusoo kordhay ay ka mid tahay bilicda magaalada oo aad iyo aad ugu soo kordhay waa kana qaybtan waxaa iskale geela geela ayaa iskale geela baa u xiran yahay qaybtan macaamiisha hilibka laga siinayo.
macaamiisha hilibka laga siinaa halkaas baa soo istaagaysaa neef halkaas baa qofka ku jiraa sida nadaafadda loo ilaaliyo waa ujeedaa wax banaanka
laakiin maam waxaan ku weydiinayaa maadaama een, sandaqadan adiga ee gaar kuu tahay xoogaa nooliga ka waran sidee looga helaa Nooliga si fiican maasha allah annagoo ku ladanahay meeshaan alxamdulilaah ilaahayaa nooga gargaarin nimcaan ku qabnaa waan ku raysanay ilaahay mahadiis bannaankaan joogi jirnay oo raxda ilaahaa nooga gargaarin hadda waa meel ni- oo hawo lahoo istariix oo nimcahan ku jirnaa maanta farqiga u dhexeeya ka waran ee, intaan la dhisin iyo maanta oo la dhisin farqiga u dhexeeya aad iyo aad farqi weyn aa u dhexeeya midda hore aan ku jirnay dameeraha alaabta naga daadinayay qashinkaa nagu soo bidayay ma aragtay wax walbaa noo imaanaya hadda alxamdulilaahiye wax walba noo nadaafad waa noo ilaashan yihiin waanoo naftiin nin oo shaqaale ah joogo oo hagaajiyo oo titiro oo nadiifiyo oo ma aragtay isagana shaayar la siiyo dhulku waa noo wanaagsanya meeshaan walaayad khayr allah siiyo meel walba joogtaba gacanteeda kor allah yeelan leenaha adi maadama maxaa iibisaa aniga hilib iyo khudaar haye iyo kasii yaroo bagaasha ayay saaran meesha intaba waa isku haysaa intaba waa isku haya haa injineerka dabaqa dhisaya oo aan la sheekaystay ayaa iiga warbixiyey farsamooyinka ku cusub deegaanka ee ku soo kordhaya iyo ganacsatada hamiga ay u hayaan in ay maalgashadaan dhulkooda ganacsigu deegaan korna deegaan waa korna deegaan waa asoo soo bixina gada gudaha iska gala korna isfooda banaankaasaa buu soo baxay soo furanaha dhulka laakiin waa yar yamaho oo dabaqan laga dhisa lix mitir haddaan heshid oo saan afar u eh haa afar daana laga dhigaa shaqadan adi meeqa sana ku jirta inta ardayda booqato toddobaatan iyo labadii toddobaatan iyo labadii aan bilaabay maanta. Shaqo kun gacanta.
sagaal boqol toddobaatan iyo labadii haa intaanaa ku dhex jiraa ilaa dekedda hadda oo oo dowladda isticmaalaysa maraakiibta wax baan ka duugay qaybada fogo weli waxaan leeyahay technication weyn aan leeyahay kan jaamacadda ka soo baxay iyo kan burush ka soo baxay horteeda ay ka tagaan dhul injineer waxaan ku weydiinaya ee, farsamadan magaalada hadda may ku cusub tahay mise waa waa- waa- way jir jirtay
falli rabbi waa taga tana ugu horeyso dabaq waa kana kan kalena waa kaas ganacsatada deegaanka ka war markay arkeen waa weeyo wax wax dhisu hayaba ganacsatadaaba markii ay arkeen ka war maxay dhaheen waa ku faraxsan yihiin mid kastana waxa uu furaya inuu wax dhiso hadda marka dabaqan dhiirigelin ma u noqday ganacsatada kale u noqotay waa kaas hadda dabaq hool weyn la dhisay mid kalaa laga bilaabi rabaa xagga dhexdaa mid kalaa laga bilaabi rabaa intaas oo dhan injineerkooda waa adiga aniga waa injineerkooda magaalada waa mid meel kasta kobac ka samaynaysa haddii aan u weecanno dhanka iyo waxbarashada wixii ka dambeeyey labadii sane lasoo dhaafay ee duulaanka salibiga ah allah uu fashiliyey waxay wilaayada islaamiga ee hiiraan ay dardargelisay qaybaha waxbarashada waxaa lasoo kordhiyey madaaris badan oo wax lagu barto kuwaas oo ay xaadiraan caruur iyo ciroole intuba xilli subaxnimo khamiis ahayd ayaan booqasho ku tegay machadka ibnu taymiya ee ay wax ku bartaan caruurta yaryar ee dhallaanka soo koraya kuwaasoo maalmaha khamiista iyo jimcaha machadka ku diyaariya duruus u badan asaasiyaadka diinta islaamka halka maalmaha kale ee caruurtan wax ka bartaan madaarista qur-aanka kariimka haddaba ila soco dhegaystow waxaan booqday machadka xilli ay duruusta ka socotay alcawratu cawradani halkaana wuxuu sheekh ka tacriifinayaa maxaa cawro la yidhahdaa wuxuu yihi cawratu rajuli ninka cawradiisa maa bayna surati warukbati inta udhexaysa waa waa xudunta iyo jilbaha inta udhexaysa aa ninka cawro u ah wa cawratu lmar'ati alxura gabadha xurada ah cawradeedane jamiicu badanihaa jirkeeda dhammaantii waay ila alwajha wejiga mooyaane walkafayni iyo labada calcal mooyaane fasalkan waa qaybta gabdhaha maadada fiqhiga ayay xilligan qaadanayaan kadib ardayda ayaa waxaan su-aalay fahamka ay kala dhexbaxeen sharaxa macallinka magacaygu waa raaqiya cabdiraxmaan dayib waxaan ka mid ahay ardayda dhigata machad ibnu taymiya العورة العورة هدان في سلام عن هذا وحاواية عورة الرجل بين السرة والركبة نينك عورة سواه كبلاوتا بين السرة والركبة إن عورة مرأة الحرانة جميع بدنها إلى الكف إلى الوجه والكفين وحي قرنيسا جير كذا دم ويقرنيسا إلا وجهي على عش موياني لا ولا على على موياني
sidoo kale waxaan booqday madarasada tacliimiga ah ee alhijra oo wilaayada islaamiga ee hiiraan ay ka hirgelisay degmada buuq aqable idaacadda islaamiga al andalus oo kormeer ku soo martay maxadkaas ayaa waxa ay la soo kulantay qaar ka mida gabdhaha wax ka barta dugsiga maamulayaashooda iyo macalimiintooda weliba xilligan booqanaya waxay ahayd xilli ay qaataan muxaadaro waxaana soo jeedinaya mid ka mid ah mucalimiinta madarasada salaatu duxa afar ragcadood iidan sidoo kale fadli gaar ay maartay waxa way ay leedahay afar ragcadood ninkii waxa way salaad duxa salaatu duxa ninkii waxa way afar ragcadood tukaday jannada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala guriga ugu dhisay afartan ma isku dara mase labana maraan tukana labana mar waa xiri waa xiriirin kartaa haddaad rabto ha waa waa is- waa isku dari kartaa iyadoo wax atixiyaad uusan u dhexayn haddaad rabtana waa kala goyn kartaa oo atixiyaad u dhexaysiin kartaa
ardayd ka mid a ardayda ayaa inoo soo jeedinaysa ama inoo tafsiirinaysa qaar ka mid a aayadaha qur-aanka kariimka وجعلنا مياه أذنك يرن سراجا أفتين وهاجا إفايو وأنزلنا مياه أذنك سودجين من المعصرات الضرورة حقود ماء بيو ثجاجا شب مايو لنخرج شان أوصى صار به بيه حبا حبد ونباتا يعوس مداق وجنات بيرو ألفافا إصلاح قلقشن magaalada waxaa ka furan oo ku yaala macadka qurduba oo ay dhigtaan arday fara badan kuwaasoo heerar kala duwan leh إذا الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن dhammaan howlaha socda iyo xasiloonida amniga waxaa hormuud u ah nabadda iyo islaamnimada raayada towxiidka hoosteeda iyadoo geesiyaasha towxiidka ay naf iyo maalba ku bixinayaan hergelinta kudhaqanka shareecada islaamka faridda macruufka iyo reebidda munkarka الله أكبر الله أكبر
maktabulxisba ayaa qaadanaya dowrkiisa wax ku oolka ah waxay roondo si joogtaha ugu sameeyaan magaalada suuqyada iyo xaafadaha xilliyada salaada waxay ciidanka awaamiir ku bixiyaan in ganacsatada ee albaabada u soo laabaan goobahooda ganacsiga waqtiyada salaada ee allah ummadda uu u yeerayo
عليكم السلام يا اخونا
sidoo kale walaalaha waxay ganacsatada ka wacyigeliyaan ganacsigooda xalaasha iyo xaaraanta waxay sidoo kale bixiyaan muxaadaraad ay siiyaan dadka reebaadiyaha ama xoolo dhaqatada mararkay u soo arooraan ceelasha biyaha xataa jimcooyinka qaar masaajidda jaamica waxaa khudbadaha ka aqriya qaar ka mida ducaadda ciidanka xisbada ee mujaahidiinta iyaga oo dadka muslimiinta kala hadlaya reebidda waxyaabaha xunxun iyo farista macruufka walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii dowrinimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu